faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedaa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow rediyo cadaado dhowsamareeb
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam rediyo cadaado jawaar cabdulah warsamarooble rediyo cadaado dhuusamareeb
bismillaahi raxmaan raxiimi kulan wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka habeenee raadiyaha cadaado qodobada warka habnacawaad ku dhegaysan doontaanna waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhalada oo ka soo baxaysa weerar ay ku geeriyoodeen in ka badan laba ruux oo ka dhacay qaybo ka mida gobolka mudug muslimiinta maamulka gobolka mudug iyo kan degmada oo kulan albaabadu xir yihiin uga socda gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug afyeenka baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo maantay baydhabo kulan kula qaatay saraakiil ka socotay hay-adda yunisef kulanka golaha wasiirada maamulka puntland ay ku yeesheen garowa oo maanta looga hadla dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda qaybo ka mida gobollada sool iyo sanaag maamulka degmada kuntawaari ee gobolka shabeellaha hoose oo sheegay inay dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kadib dagaal xalay ka dhacay deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan kuwa kenya oo dhimashadii dhaawac ka soo gaaray qaraxyo iyo dagaal ka dhacay deegaanka ceelwaaq ee gobolka gedo madaxweynaha eriteria oo maalmaha soo socda ku soo wajahan magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan kadib casuumad uu ka helay madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi biyilaantii ugu darneed oo ka taagan deegaanka wasiil ee gobolka mudug iyo maamulka deegaankaas oo ka qeyla dhaaminaya xaaladda nooleed ee wasiil mudanlayaal ka tirsan golaha wakiilada maamulka somalilan oo si cad u sheegay in hadda wixii ka dambeeyey xiriir walaatinimo ay la bilaabanayaan waddanka eriteria hoggaanka sare maamulka hirshabeelle oo markii ugu horraysa ka hadlay ciidamada dawladda ee ka soo baxay qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka habeenee raadiyaha cadaado goor u diyaar garooba warkaas waa intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulanti wacna wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo khamiisa jimca ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha saddexaad sannada labaatan toban iyo sagaal warkaas oo faahfaahsan caawax la diyaara cabdirashiid cali maxamed cabdirashiid
waad mahadsantahay xasan axmed maxamed bismillaahi araxmaan araxiim habeen wanaagsan u diyaargarooba saaxiibayaal warkaasi oo dhammaystiran xubno ka tirsan baarlamanka maamulka galmudug garabka dhuusamareeb waxay axmed ducaale geelle xaaf ku eedeeyeen hurinta iyo wax ka qabasho la-aanta dagaalbeeliyada ku soo laalaabtay magaalada xeraale ee waqooyiga gobolkaani galgaduud toddobaadkan gudihiisa magaalada xeraale ee waqooyiga gobolkaani galgaduud waxaa ka qarxay dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed kaas oo ay ka dhalatay khasaare ay isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiya dagaalkaasi waxaa ku geeriyooday dad kor u dhaafayo tabaruxoo labada dhinaca halkay ku dhaawacantay tiro intaasi ka badan intaasi wixii ka dambeeyey waxaa isi soo tiraya baaqyada ay jeedinayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale waxaa garadka ka soo jeeda deegaanada galmudug iyagoona ugu baaqay in beelaha halkaasi ku dagaalamaya ay shuruud la-aan ku joojiyaan dagaalkaasi balse mudanayaal ka tirsan baarlamanka maamulka galmudug ayaa dhankooda waxay dagaalkaasi ku eedeeyeen islamarkaana sheegeen inuu horinayo axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha galmudug ee fadhigiisu yahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud xildhibaan faysal axmed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka maamulka galmudug oo gelinkii dambe maanta saxaafadda kula hadlayay gudaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa axmed ducaale geelle xaaf waxa uu ku eedeeyey inuu ka gaabiyey wax ka qabashada iyo baajinta dagaalka ku soo lalaabtay magaalada xeral ee waqooyiga gobolka galgaduud xildhibaanku tusaale waxa uu usoo qaaday dagaalla hore uga dhacay deegaankaasi isagoo sheegay in madaxweyne xaaf xilligaasi wixii ka dambeeyey uusan samaynin dib u heshiisiin dhaba balse ay jiraan waxgarad iyo sidoo kale dad kale oo ayagu markaasi ku dadaalay dhexdana u xirtay inay baajiyaan dagaalkaasi dadka sida aadka wakhtiga ugu bixiyey ayuu ku sheegay inay ka mid yihiin waxgaradka ku dhaqan magaalada tancadada ee xarunta baarlamanka galmudug kuwaasoo uu sheegay inay dhexda u xirteen baajinta colaadaasi sidoo kale axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha galmudug ee fadhigiisu yahay dhuusamareeb xildhibaan faysal waxa uu ku eedeeyey inuu fiirsanayo danihiisa shakhsiyadeed muddada uu xilka hayana aanay jirin wax horumar ah uu ka sameeyey deegaanada maamulka galmudug waxaa kaloo la yaab ah madaxweynaheennu ma waa waa masiibooyinka qaar way dhici karaan hadda meesha la yidhaahdo xelaale dagaal ka horreeya dagaalkaana ka jirta aad jira dib u heshiisiin buuxda lama samayn dad kaleeto oo ummad ay u badan yihiin weliba reer cadaadood ayaa isu xil saaray in ay arintaas dib u heshiisiin ka sameeyaan oo gogol dhigay oo qarash ku bixiyey dhammaystirkeedii madaxweyne uu ku kaaba xataa way suurageli weyd madaxweyne asaga reer galmudug o dhan madaxweyne u ah madaxweyneha waxaa uun muuqanaysa keli ah in wixiisu ay yihiin family business waxaad arkaysaa brussel ayaa waxaa aadayay maamul goboleedyada kama tusaale ahaanba aditaankaas brussel ay maamul goboleedyada aadayeen waxaan aragnay madaxweynaha iyo afar qoyskiisa ha aada galmudug waa kooiyo toban qabiil waa ku sabarno waan waa iska qaadanay inkastoo aysan ahayn wax la aqbali karo maantay waxay maraysaa galmudug in dadkeedii isbaabi'inaya islaynaya dhibaato dhex taagan tahay xuquuq isaanka iyo arrimahaas bini'aadamnimada mas-uuliyadaa la rabaa madaxweynuhu weli kama uusa hadlin weli kama uusa hadlin shaqadii madaxweynaha waxaad mooddaa inuu noqdo boris jelson oo kale madaxweynihii russia inuu noqdaad mooddaa oo xillina sakradda ku jiray xillina ku jiray nerfiska madaxweynaha iyagii shaqadiisii waxaa ku shaqaysanaya wiilal yaryar oo qaarna uu abtiyaal u yahay qaarna uu adeer u yahay hadalka xildhibaan faysal axmed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka maamulka galmudug waxa uu imaanayaa iyadoo dhowaan madaxa xukuumadda galmudug uu shaaciyay inaanay jiri doonin wax doorasho ah oo ka dhacya deegaanada maamulka galmudug walow durba wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya arrintaas ku gacan sayrtay islamarkaana hoosa ka xariiqday in doorashada galmudug ku dhici doonto wakhtigii loo aasteeyey faahfaahinno dheeraad ah ayaa caawa ka soo baxaya weerar ay ku geeriyoodeen in ka badan laba ruux oo xalay ka dhacay qaybo ka mida gobolka mudug iyadoona dhinaca kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug iyo kuwa degmada gaalkacyo ay yeesheen kulan albaabaduu xidhayoona arrimahaasi kaga hadlayaan inta la xaqiijiyey saddex ruux ayaa ku geeriyootay nin kalena oo ku dhaawacmay weerar jidgal ahaa oo xalay ka dhacay qaybo ka mida gobolka mudug ee bartamaha dalka weerarka ayaa si gaar ah uga dhacay deegaan qiyaastii soddon kilomitir dhinaca bari kaga beegan tuulada ceelbardaal ee hoos tagta balli busle sidoo kale weerarkaas waxaa ku dhaawacmay guddoomiyaha deegaanka tawfiiq ee gobolka mudug guddoomiye xigeenka labaad ee gobolka mudug maxamed cumar afdhuub ayaa sheegeen weerarka ay ka dambeeyeen maleeshiyaad ka soo jeeda dhinaca maamulka galmudug guddoomiye xigeenka oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaa tacsi u diray ehelada dadkii weerarkaasi ku geeriyooday sidoo kale kuwa dhaawac ah ayuu allah uga baryey inuu u boogadhayo maleeshiyaad ka soo jeeda maamulka aan walaalaha nahay ee galmudug ayaa maaragtay waxa ay waxa ay jidka u galeen gaari gawaari halkaasi ka soo socotay oo maamulka iyo dad shacab ah ay wateen waa maamulka degmada tawfiiq markii ay jidka u galeen adigu waxaa ku dhaawac waxaa ku dhintay saddex nin ninna waa dhaawac waxaan leeyahay ehelkaas iyo qaraabadaas iyo asxaabtii ay dadkaasi ka goori ka geeriyoodeen samir iyo iimaan allah ka siiyo inta dhaawaca ah allah maaragtay ha u boogadhayo meeshii kuma uusan dhaawacmin dilku uu ka dhacay oo gaariga jidka loogu galay laakiin waxaa weeye gaarigii guddoomiyaha degmada towfiiq oo halkaas meydadkii ka soo qaaday ayaa markaa ay marayaan meeshan sabdha sabdhada u dhexaysa jeexdin iyo godad u dhexaysa halkaas ayay maaragtay markii ay marayaan baa niman baqaya oo geeljirah baa xabada ku riday iyaguna maaragtay xabaday ku rideen waxaa ku dhaawacmay guddoomiyihii degmada towfiiq khaladkaas iyo cabsidaas maaragtay buu maaragtay ku dhaawacmay gudoomiyuhu dhinaca kale maxamed cumar afdhuub gudoomiye xigeenka labaad ee gobolka mudug ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid laga xumaado waxauna mas-uuliyiinta dhinaca maamulka galmudug ku baaqay inay soo qabtaan dadkii weerarkaasi ka dambeeyey kana shaqeeyaan isdhexgalka iyo wada noolaanshiyaha labada shacab
waxay ahaayeen dad maaragtay safriyey oo maaragtay kusoo safriyey kasoo safray degmada towfiiq islamarkaasna kusoo jeeday degmada gaalkacyo maleeshiyaadkaas ayaa maaragtay jidka u galay waxayna ka dileen saddex nin bay ka dileen waxaan leenahay walaalahayaga galmudug oo ay naga dhexaysa nabadda islamarkaasna muddooyinka ugu dambeeya aan ka wada shaqeynaynay horumarka horumarka degmada gaalkacyo iyo gobolkaba in ay howlgalaan oo maaragtay ay soo qabtaan ciddii maaragtay falkan xun ka dambeysay waxaana ka rajaynaynaa inay suuliyaan hawsha jidgalka ah ee maalin kasta lagula kacayo dadka shacabka ah annaga dhankayaga maaragtay waa la isdhex socon karaa oo dadku maaragtay waa isdhex galeen waxaan rajaynaynaa horumar iyo mashaariica badan oo maaragtay degmada gaalkacyo laga hirgelin lahaa in maaragtay si nabad ah ay noogu dhacaan inta badan weerarada noocan oo kale ah ayaa ka dhaca gobolka mudug ee bartamaha dalka kuwaasoo u dhexeeya maleeshiyaad ka soo kala jeeda maamulada puntland iyo galmudug geesta kale hadda waxaa magaalada gaalkacyo kulan albaabadu xidhan yihiin ku yeelanaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socda labada maamul ee puntland iyo galmudug kulanka oo ay saxaafadu dibadjoog ka tahay ayaa warar hoose u helaysa idaacadda cadaado waxa ay sheegayaan in kulankaasi looga arrinsanayo xoojinta amniga gobolka iyo kan degmada gaalkacyo mas-uuliyiinta kulanka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga puntland taliya ku-xigeenka booliska puntland guddoomiyaha gobolka mudug duqa magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale nabadoonno iyo waxgarad ka socda labada dhinac ee puntland iyo galmudug kulanka golaha wasiirada galmudug ha oo maanta ka qabsoomay dhuusamareeb ayaa lagaga hadlay dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada xeraale shaafici shariif maxamuud ayaa ka warramaya qodobkan waxaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug kulan ku yeeshay golaha wasiirada galmudug garabka dhuusamareeb waxayna kaga hadleen arrimo la xiriira arrimo la xiriira xaaladaha amni ee xilligani ka soo cusboonaaday qaybo ka mid a galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxa xukuumadda galmudug ayaa kulan ka shir guddoomiyey waxaana qodobada looga hadlay ka mid ahaa dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada xeraale ee gobolkani galgaduud duraan maxamed wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug ee garabka dhuusamareeb ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay uga hadleen kulanka golaha wasiir muddadii uu u socday waxa uuna tilmaamay in sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxa xukuumadda galmudug uu guddi u saaray asoo xaqiijinta dhaawacyada iyo dhimashadii ka dhashay dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada xeraale ee gobolkani galgaduud
maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo labaatankii maarj labadii kun iyo sagaal iyo tobankii oo ah maalin khamiisah waxaa halkan shir ku yeeshay ee golaha wasiirada ee galmudug oo uu shir guddoominahayay madaxa xukuumadda mudane sheekh maxamed shaakir cali xasan waxyaabo badan baanu isku soo qaadnay oo golaha wasiiradu ay aad uga falanqowdeen ugana munaaqashoodeen waxaa noogu muhiimsanaa arrinta amniga iyo dib u heshiisiinta arrinta amniga waxaa wiiggii hadda wiiggan gudihiisa ka dhacday degmada xeraale dhibaato aad iyo aad iyo aad u tiro badan waxaanu aad uga falanqoonnay shiikha madaxa xukuumadduna uu u saaray guddi wasiire ah heer wasiire ah oo arintaas ka soo taliya kana soo baaraandega soona xaqiijiya dhaawaca iyo dhimashada iyo tacadiga iyo magaranaysaa it waxa ka dhacay meeshaas ee guddigaas oo xaqiiqadiina soo ogaan doona ee tacadiga meesha ka jira iyo dhibaatada ka dhacdayna ee u kuurgeli doona wixii ay la noqotona usoo gudbin doona usoo celin doona madaxa xukuumadda iyo madaxweynaha ee markaasoo halkaas aanu ka ambaqaadi doonno sidaan u bilaabi lahayn dib u heshiisiinteedii iyo isu keenidda dadka ehelka ah oo walaalaha ah oo wax kala gaareen waxaanu aad ugu tacsiyeynaynaa dhammaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer galmudug khaasatan dadka reer xeraale oo walaalaha ahaa oo deris kulanka golaha wasiirada galmudug garabka dhuusamareeb ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb iyo guddi saarista madaxa xukuumadda galmudug ayaa waxay imaanaysaa iyadoo dagaalkii ka dhacay deegaanka xeraale ee gobolkani galgaduud ay ku eedeeyeen maamulka magaalada xeraale in ay ka dambeeyaan xubno ka tirsan casuufo oo hogaamiye uu u yahay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo horey u ahaan jiray hogaamiyaha maamulkii ahlu sunno ee ku biiray galmudug afhayeenka baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta baydhabo kulan kula qaatay saraakiil ka socotay hay-adda yunisef cabdikariin aadan maxamed ayaa warkan baydhabo ka soo diray kulankan gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya shariif sheekhuna oo kula qaatay xafiiska madaxtooyada magaalada baydhaba wafdi ka socday hay-adda yunisef ayaa ahaa kulan sagootina maadaama madaxii hay-adda yunisef qaybta gobolada ba ee bacool stephen la bedelay islamarkaasina kulanka uu ahaa mid diiradda lagu saarayey macasalaameen iyo weliba howlihii ugu dambeeyey hay-adda yunisef ay ka qabatay gobolada ba iyo bacool gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku dheeraaday muhiimadda ayaa u lahayd shaqooyinka kala duwan hay-adda yunisef ay ka fulisay mashruucyadii kala duwnaa gobolada ba iyo bacool afhayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed nuurdiin gacma dheere ayaa warbaahinta u sharaxay waxyaabaha kulanka layskula soo qaaday laga bedelay kaasi oo la yidhahdo stephen wuxuuna soo booqday xafiiska madaxweynaha wuxuuna kulan gaara la qaatay kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka mudane cabduqaadir shariif sheekhuna maye iyo qaar ka mid ah howlwadeenada madaxtooyada iyo qorshayntaba waxaana soo abaabulay kulankan maanta dhacay wasaaradda qorshaynta ugu horeeya agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta master yuusuf wuxuuna ahaa kulan uu ku macsalaamaynaya stephen guud ahaan soomaalida gaar ahaan reer koonfur galbeed ee soomaaliya shaqadii wanaagsaneed uu usoo qabtay iyo inta badneed ee howsha unisef ee qabatay oo wasiirka hore ee qorshayntana uu kula shaqeeyey arrimahan in maanta horumarka ay ka gaaraan guud ahaan koonfur galbeed ee soomaaliya unisefna ay howlgal fiican ama shaqo wanaagsan ay ka qabata koonfur galbeed ee soomaaliya marka waxay ahayd kulan uu kula dardaarmaya madaxda kuna sagootinaya guud ahaan madaxda koonfur galbeed ee soomaaliya kulamo badan oo kasoo dhacay wasaaradda qorshaynta iyo hadda madaxtooyada ugu dambeeyey oo maanta isku macasalaameynayay marka madaxweynaha kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya wuxuu aad ugu dheeraaday waxqabadkii unisef ay u qabatay stephenna uu horwadan u ahaa marka guud ahaan deegaanada koonfur galbeed waxyaaba la taaban kara ayay ka qabteen marka aad baa ugu mahadsantihiin wariyaasha emmanuel ugu mahad celinaya iyagana qaabka siday ugu qaab qaadanayaan horumarka ka socda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaan bulshada koonfur galbeed ee soomaaliya kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu aad u bogaadiyey shacabkii la shaqeeyey iyo shaqaalihii u dhabar adeegay inay la shaqeeyaan unisef iyo qaarka ka tirsanaa unisefba cabdikariin ibraahim macalin radio cadaado baydhaba mahadsanid cabdikariin kulanka golaha wasiirada maamulka puntland ayaa maanta looga hadlay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda gobolada sool iyo sanaag waa kan cumar axmed ibraahim oo soo jeediya magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa maantay ka qabsoomay kulanka caadiga ah ee golaha wasiirada maamulka puntland waxaana kulanka shir gudoomiyey madaxweynaha maamulka puntland mudane siciid cabdulaahi deni kulanka golaha wasiirada maamulka puntland ayaa maanta oo khamiisa waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin amniga ansixinta miisaaniyadda labada kun toban iyo sagaalka abaaraha iyo arrimo kale oo muhiim ah shirka ayaa si gaar ah waxaa diiradda loogu saaray arrimaha amniga iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka sool oo maamulka somalilan ciidamo fara badan ay geysay wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska maamulka puntland cali xasan axmed oo ka soo qayb galay shirka ayaa warbaahinta sharaxaad ka siiyey qodobadii shirka looga hadlay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta waa bishu tahay koob iyo labaatan bisha saddexaad laba kun iyo sagaal iyo toban waa xukuumaddu waxay yeelatay shirkii khamiisla ah ee caadiga ahaa maalin kasta oo khamiisa maxaayata lagu qaban jiray madaxtooyada xukuumaddu waxay iska waraysataa wiigaas asbuuca wixii lasoo dhaafay wixii shaqia qabsoomay iyo hawlihii ugu muhiimsanaa waxayna dejisataa ajandaha laga hadlayo ee muhiimka ah waxaa shir guddoominayay madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdilaahi din iyo madaxweyne ku-xigeenka axmed kuraash waxaa layska waraystay arrimaha ay ugu horeeyaan amniga amniga guud ahaan xaaladiisa warbixin baa layska dhegaystay madaxweynaha naftigiisu xaaladda si dhowba ula socdaa wasiirka amnigu waa ka warbixiyey wasiirada iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlayaashu iyana qayb walba wixii kaga aadanaa way ka dhiibteen warbixintoodii waxaana laysla afgartay in amniga la xoojiyo xuduudaha puntland iyo gudaha labadaba waxaa kale oo laga hadlay ansixintii miisaaniyadda sagaalka bilooda ka dhiman sanadka golaha xukuumaddu wuxuu ku ansixiyey aqlabiyad dhan ayuu ku ansixiyey miisaaniyaddaas waxay gudbaysaa baarlamaanka ayay gudbaysaa haddii lahayd maxamane maalinta sabtida ayaa la geyn doonaa waxaa kale oo laga hadlay arrimaha abaaraha iyo saamaynta ay ku leeyihiin puntland waxaa jira task force loo xisaariyana oo warbixin laga dhagaystay oo si dhow ula socota marba wixii loo baahanyay iyo xaaladda abaartu meesha ay marayso si dadka reer puntland ee ay saamaysay ayan keligood ugu noqone ay xukuumaddu ay uga qaadato qayb uga qaadato hay-ado badan oo ay khusayso iyo xukuumadda wasaaradaha ay khusayso iyana aad bay uga wada hadleen arrimaha ugu muhiimsanaa kuwaas unbay ahaayeen madaxweynaha asbuucii lasoo dhaafay meelo badan buu ku tegey hawl shaqo sida maxay ahayd ciidamada asluubta wuxuu soo eegay oo kale kaydka shidaalka wuxuu dhagax dhigay mashaariicda maxay tahay xoojinta biyaha iyo wasaarad badan iyo howlo badan oo maxay ahayd iyana wiigii dhaweyto uu madaxweynuhu uu howl maalmeedkiisii ku gudanayey arrimahaasunbaa ugu waaweynaa wixii aan la qaybsanayno dadka wixii kale waxay noqonaysaa arrimo xukuumadda u ruqseeya si gaara wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciidamo ka tirsan kuwa kenyana waxay dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay qaraxyo iyo dagaal isxigiya oo ka dhacay duleeska magaalada ceel waaq ee gobolka gado cawil maxamed ciise indhacda ayaa warkan muqdisho ka soo diray wararka ka imaanaya gobolka gado ayaa kusoo warramaya in ciidamo kinyaati ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaraxyo iyo dagaal ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanka buusaar iyo degmada ceel waaq ee gobolka gado ciidanka milatariga kenya ee magacooda loo soo gaabiya k d f oo dhowaan kasoo ruqaansaday deegaanka buusaar ayaa waxaa dagaallo jidgal ah ay kala kulmayaan al-shabaab waxaana la xaqiijiyey in afar iyo toban askari oo iskugu jira soomaali iyo kenyaati ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaraxyo iyo dagaal toos ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay inta u dhexaysa buusaar iyo degmada ceel waaq sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka qof ka mid a dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in ciidamada kenya aynan weli ku guulaysan in ay gaaraan degmada ceelwaaq sababo la xiriira qaraxyo ay kala kulmayaan waddada ay ku socdaalayaan iyo sidoo kale kooxo ka tirsan al-shabaab oo jidka u gelayay ciidanka milatariga kenya oo ay weheliyaan tiro yar oo ka tirsan ciidamada soomaaliya meesha anu soctaanba waa maaragtay bushaar waxay kasoo baxeen adiga ilaa taarikh maxaa la dhihi jiray adiga taarikh sagaal iyo tobanka oo kale marka ilaa hadda dhexay ku jiraan waa afartan kilomitir isu jirta xeelwaq iyo maxaa la dhihi jiray bushaar marka ilaa hadda xeelwaq wax soo gaari ma lahan marka waa dagaal baa dhex ku qabsadaan laleeyahay qaraxyo fara badan marna waxay maaragtay xaaladaha laga soo sheegaya welina hadda deegaanka xeelwaq ay soo gaarta ma laha waxay dhaheen adiga maaragta marka xilligaas maaragta hadda ay dhaheen oo baabuur iyo waxbaa laga qaxiyaa laleeyahay noo keeya marka ilaa dad afar iyo toban gaarayo askarta soomaalida iyo kenyaatigan way ku dhaawacmeen ilaa haddana xeel waa wax soo gaari ma lahan marka waana afartan kilomitr maarata xaalad laska hor fadhiyo marka xaaladaasa ka jira deegaanada aynu ku xeeran xeel nin qaraxyada culus ama maaragtay u badnaa waxay ka dhaceen meesha la yidhaahdo
al-shabaab ayaa dhankooda war ay ku daabaceen baraha bulshada waxay ku sheegeen in ay weeraro ay qaadeen ay ku dileen askar kenyaata kuwa ah oo ka dhacay duleedka deegaanka buusaar waxayna sheegeen in ciidanka kenya ay weli ka hortaagan yihiin inay u gudbaan dhanka degmada ceelwaaq cawil ciise indhacadde raadiyo cadaado muqdisho mahadsanid cawil biyola'aantii ugu darnayd ayaa ka taagan deegaanka wasiir ee gobolka mudug iyadoona dhinaca kale maamulka deegaanka uu ka qayladhaamiyey xaaladda nololeed ee wasiil mar kale shaafici shariif maxamuud xaalad biyola'aaneed oo aada u liidata ayaa soo wajahday dadka ku nool deegaanada hoostaga magaalada wisil ee gobolka mudug sida raadiyo cadaado ay u xaqiijiyeen maamulka degmada wisil ee gobolka mudug afhayeenka wisil yunis abshir daleel oo waraysi gaar ah siiyey raadiyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in xaalada dadka ku nool deegaano dhowr ah oo hoostaga wisil ay tahay mid aada u liidata xilligan waxa uu xusay afhayeenka in dadka xilligaani xaaladaha ugu daran oo haysta ay ka mid tahay biyola'aan horeyna ay biyaha uga heli jireen barkado hase yeeshee ay barkadaha biyihii ka dhammaadeen dadkana aysan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka biyaha barkadaha loogu soo shubayo runtii raadiyo cadaada waa kusoo waan kusoo dhowahay runtii sidii bulshadu ade ugu adeegeysana aad bay ugu mahadsan yihiin ugu horeyn waxyaalaha ugu waaweyn ay ka mid tahay degmada wusir iyo degmooyinka hoostaga waxaa ka jira biyo la-aan dhinaca miyiga ah magaalada maahan magaalooyinka biyo la-aan kama jidho laakiin dhinaca miyiga dadkii abaarihii ka barakacay xoola u harharay oo miyiga ugu harharay bay beerahooda ku fasheen biyo la-aan baahan baa soo food saartay maarata xoolihiina yarkaa u harana hadday dhaleen sanadka roobka dhaleen weli ma isu koranayo orgi inta ka gataan ama xoola ka gataan oo iibgeeyaan oo biyo kusoo dhaafsadaana ma haysto xaaladaas baa aada ugu culus waan gartay deegaanada ugu daran ee hadda biyo la-aantu ka taagan tahay waa xaggee
runtii waxaa kamid ah adalaa kamid ah waxaa kamid ah kuraa kamid ah waxaa kamid ah lulubshaa kamid ah waxaa kamid ah hadii la kura garooli waxaa kamid ah balebusle barre ooban waxaa kamid ah samero goorac waxaa kamid ah hadii la kuray ricad waxaa kamid ah hadii la kuray baleboocle waxaa kamid ah hayo dhulkaas oo dhan dhammaantood waa dhul aad iyo aad u hadii la kura tuulooyin yar yarana yaalaan miyigayna ay yihiin runtiina waa dhul baraaga ku tiirsanaa dadkuna way ka bateen oo dad badan baa agdegan dhul beereed ka samaystay oo xoolaalihi dadka marka xoolay yaraadeen awal dadku waxay samayn jireen ceelad shafagfeg oo u waaweyn bacadweyne iyo wasiil bay u kala go'i jireen dadku dadka wasiil hoos yimaadana wasiil bay ishoosgeli jireen iyo tuulooyinkoodu dadka bacadweyne isagana iyo tuulooyinkooduna way isgo'i jireen hadda waxa ugu sokaysa ceel bacadweyne iyo wasiil bacadweynena waxa weye waa ceel gacmeed oo matoor ma laha wasiil meesha la yidhahdaa uu shan taraalaca dadkaas gebi ahaantoodba intaasa kuu sheegay ceelashaas wasiileed oo saddexda matoor oo magaalada awalba magaalada waa magaalo aada u weyn wasiil matoorada ku yaalaana kuma filnayn magaalada oo waxa weye biyo la-aan laftirkeeda kama aysan jirin laakiin matoorada way yaalaan matoorada biyihii marka ma dadkii miyiga booyada ku waraabiyaan ma dadkii magaalada waraabiyaan runtii aad iyo aad anaga laftirkeena culays weyn baa nafa saaran magaalahaan dhanka kale afhayeenka ayaa sheegay in xaaladda biyola-aaneed ee xilligani ka jirta deegaano hoostaga degmada wisil ay saameyn ku yeesheen caafimaadka qaar ka mid a dadka deegaanka uu xusay in kadib markii ay waayeen biyo ay ku waraabiyaan xoolahooda iyo carruurtooda caafimaad xumo ay ku timid ugu dambeyn maamulka galmudug ayuu ugu baaqay yunis abshir daleel afhayeenka degmada wisil ee gobolka mudug in wax walba ay ka horumariyaan sidii gargaara deg deg ah loo soo gaarsiin lahaa dadka abaaraha iyo biyola-aanta ay ku haysato deegaano hoostaga degmada wisil ee gobolka mudug runtii dad maskaxda xagga maskaxda wax kasoo gaartaa jira oo markii ilmahoodan biyo u waayeen haddii la kuuriyo beerahoodina wixii yarka ku abuurtan waraab u waayeen xoolihina biyo u waayeen maskaxda si kala sisin ay noqotay way jiraan boqol kiiba boqol laakiin hadda wax geeri ah oo caqa oo u dhinta noolama soo sheegin laakiin gulimar ballaaran iyo qeela dhaan dheer baan hadda diraynaa idaacadaha kalena soo wacan waa ka diraynaa idaacadan degmada cadaada ku taalo runtii aad iyo aad oo shan taraal ah oo gobolada dhexe dhan shan taraal u ah iyo mudugba ayadana hadda waa ka diraynaa waxaan ka codsanaynaa maamulka galmudug iyo baarlamaanka galmudug waxay runtiisu tahay magaalada arrintan xasaasiga ah in laga fadhiisto laakiin waxaa ka weyn oo baarlamaanku hadduu fadhiisto aan ka codsanaynaa inay qalinka ku ansixiyaan si hay-adaha qaramada midoobeed iyo dadka jaaliyadaha u qaldhaamayaan si arrintan xasaasiga ah laga hormariyo si dadku waraab u gaaro markaas kabacdan dowladnimada loo soo jeesto ma ahan markii ugu horreysay ee maamulka degmada wisil ay ka qayla dhaamiyaan xaalado biyola-aaneed oo ka jira qaybo ka mid a degmooyinka hoostaga degmada wisil waxaa sidoo kale aan jirin ilaa iyo hadda cid gargaar gaarsiisay dadka ku dhibaatoonaya biyola-aanta ay ku haysato qaar ka mid a deegaanada hoostaga degmada wisil ee gobolka mudug
guud ahaan saaxiib yaal waxaa caawa intaasi ku dhan warkii habeen aad kala socoteen raadiyaha cadaado cidduu warkan useeg waxa isagoo maqal qoraal iyo sawirintaba isugu jira dib kaga daalacan karaan barta aynu internet ku leenahay ee radio cadaado dot com warkan warkaysa xiga habeen wanaagsan